fariinta loo gudbinayo bulshada ee ku wajahan muhiimada cuntada isku dheelitiran ay u leedahay koriinka iyo caafimaadka dhallaanka yar ee laga fulinayo mashruuca oosis ee degmada beledweyne fariinta noocyada cuntada iyo faa-iidooyinkooda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhageystayaasha qiimaha leh kusoo dhawaada barnaamijkan gaarka ah ee maanta oo idiinsoo diyaarisay hay-adda zamzam foundation iyo i r c kuwaas oo ka howlgala gobolka hiiraan waxaan maanta ka hadlaynaa mowduuc aada muhiim u ah oo ku saabsan muhiimadda ay cuntada isku dheelitiran ay u leedahay caafimaadka iyo koriinka caruurteenna ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
haddii aan nahay waalidiinta caruurta dhammaanteen waxaan jecelnahay in caruurteennu noqdaan kuwo si fiican u kora caafimaad qaba xoog leh difaaca jirkooduna uu horumarsan yahay laakiin ma ogtahay in mid kamida waxyaabaha ugu muhiimsan ee xaqiijinaya koritaankooda iyo caafimaad qabkooda in ay tahay cuntada aan siino nasiib darro hooyooyin badan oo naga mid ah weli ma fahmin muhiimadda ay cuntada isku dheelitiran u leedahay koriinka iyo caafimaadka ilmaha beeraheenna waxaa ka baxa cuntooyin kala duwan sida qudaarta galleyda misigada digirta sidoo kale waxaa suuqyada yaalla cuntooyin laga helo xoolaha sida hilibka caanaha iyo ukumaha cuntooyinkan waxay ka kooban yihiin nafaqooyinka muhiimka ah ee caruurteenna u baahan yihiin si ay si wanaagsan ugu koraan difaaca jirkooduna oo ula dagaalamo cudurada si kastaba ha ahaatee waxaa jira hooyooyin badan oo naga mid ah oo weli fahmin sida la iskugu daro cuntooyinka si loo siiyo caruurteenna cunto miisaaman oo ay u baahan yihiin bal aan isweydiino maxay tahay cuntada isku dheelitiran ee caruurteenna u baahan yihiin si ay koriin fiican u helaan guud ahaan cuntada aynu cunno waxay u kala baxdaa brotiinada kuwaas oo muhiim u ah koriinka hagaagsan ee jirka caruurteena cuntooyinka ay ka mid yihiin digirta masagada hilibka kalluunka iyo ukunta waa kuwa hodanka ku ah brotiinada lagama maarmaanka u ah koriinka caruurteena fitamiinada iyo macdanta waxaa laga helaa qudaarta noocyadeeda kala duwan iyo miraha sida cambaha babaayga liinta saytuunka isbaandhayska mooska ama muuska fitamiinada iyo macduntu waxay muhiim u yihiin ilaalinta habdhiska difaaca jirkeenna ee caruurteenna si ay isaga difaacaan ama adkaysi ugu yeeshaan cudurada kaarbohaydareedyada waxay bixiyaan tamarta ay caruurteenna u baahan yihiin si ay ugu ciyaaraan wax u bartaan oo ay u koraan waxaa laga heli karaa galleyda bariiska baastada iyo qamadiga dufanku sidoo kale waa u muhiim kobcinta iyo horumarinta maskaxda cuntada laga helo waxaa ka mid ah lowska afakaadhada iyo qunbaha haddaba si ilmahaaga u helaan koriin deg deg ah iyo caafimaad qab wanaagsan waa in aynu hubinnaa in caruurteenna cunaan cunto nafaqo leh oo isku dheeli tiran sida hilibka caanaha qudaarta galleyda ukunta iyo wixii la mid ah marka caruurteennu ay cunaan cuntada dheelitiran jirkoodu wuxuu helayaa qiyaasta saxda ah ee fitamiinada macdanta iyo nafaqooyinka kale ee jirkoodu uu u baahan yahay kuwaas oo caawiya lafaha caruurteenna inay xoog yeeshaan maskaxdoodu in ay fiicnaato iyo in difaaca jirkoodu uu hagaagsanaado cuntada dheelitiran ma aha in la cuno cuntooyin qaali ah ama kuwa dibadda laga keenay ee waa in aynu si fiican ugu faa-iidaysanaa kuwa beeraha iyo xoolaheenna laga helo mid ka mid a qaladaadka maalinlaha ah ee hooyooyinka soomaaliyeed sameeyaan waxaa ka mid ah in maalin walba la kariyo hal nooc oo cunto ah sida bariis keliya ama baasto ama galley inkastoo cuntooyin kale ay muhiim yihiin haddana waxaa ka maqan borotiinadii fitamiinadii iyo macdintii muhiimadda weyn u lahayd korinta iyo difaaca ay ilmaheennu u baahan yihiin xusuusnow cuntada dheelitiran micnaheedu ma aha cunto badan ee macnaheedu waa cunto wanaagsan oo nafaqo leh oo ka kooban tusaale ahaan in yar oo bariis ah in yar oo qudaar ah iyo wax yar oo hilib ah ama caano ah labo fariimaha naasnuujinta caanaha naaska waxaa ka buuxa nafaqada uu ilmahaagu u baahan yahay ee korisa ama kobcisa waayo waa caano ilmaha loogu talagalay aad bay u fududahay in jirkoodu uu dheefshiido caanaha naaska waxay ilmaha ka ilaaliyaan xanuuno fara badan iyo jeermiska xanuunada keena caruurta naaska la nuujiyo intooda badan kuma dhacaan xanuunada ay ka midka yihiin dhega xanuunka xasaasiyadda neefta sakarowga kansarka iyo dhibaatooyinka kale oo aan tiro lahayn naasnuujinta waxay kale oo ay kuu tahay caafimaad waana jidka saxda ah ee kalkacaylka iyo naxariista adiga iyo ilmahaaga nambar saddex fariimaha hooyada uur kale hooyada waxaa habboon inay ilaaliso caafimaadkeeda iyo kan ilmaha ay caloosha ku sido waxaa habboon in hooyadu qaadato cuntooyinka hoos ku xusan sida ukunta timirta liinta qaybaheeda kala duwan digirta ama fasuuliyadda cas kalluunka caanaha mooska qudaarta cagaaran iyo in ay biyo badan cabto waxa ay ka hortagaysaa calool fadhiga waxayna kor u qaadaysaa caafimaadka hooyada iyo ilmaha caloosheeda ku jira nambar afar habka maareynta nadaafadda cuntada nadaafadda cuntada waa arrin muhiim ah oo si toos ah ula xiriirta caafimaadka aadanaha waa habka diyaarinta ka shaqaynta iyo kaydinta cuntada si looga hortago cudurrada iyo dhaawacyada ka dhasha cuntada waxaa jira dhowr hab oo muhiim ah oo lagu maareeyo nadaafadda cuntada ilaali badqabka iyo nadaafadda cuntada ku dadaal in aad mayratid gacmaha weelka iyo dhammaan wixii la leh cuntada xiriir toos ah taas waxay sahlaysaa in ay cuntada ka dhowrto dhammaan waxyaalaha keeni kara in ay cuntada xumaato ama ay noqoto mid aan caafimaad ahayn ilaalinta badqabka cuntada fadlan nadiifi gacmahaaga alaabta ama weelka cuntada loo isticmaalayo si loo yareeyo khatar cudur oo ka dhalan karta kaydinta cuntada cuntooyinka waa in si habboon loo kaydiyaa iyada oo la raacayo heerkulka saxda ah si looga hortago in cuntooyinka ay xumaadaan ama ay yeeshaan jermis diyaarinta cuntada waa in si taxadar leh loo diyaariyaa cuntooyinka iyada oo la hubinayo in dhammaan agabka la isticmaalo ay nadiif yihiin oo aanay waxyeello u geysan karin caafimaadka dadka isticmaala ama cuna